haatana dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkii caweyska washington waxayna la socodsiinayaa cabdixakeen maxamed shirwac
kulanti wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska washington barnaamijka caweyska ee toddobaadkana qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah haweenayda adduunka ugu dheer oo markii ugu horreysay nolosheeda diyaarad raacday waxay sheegtay inay ku faraxsan tahay dee markii ugu horreysay inay duushay xagga ay u raacday weliba sida ay ku suurto gashay oo iyaduna la yaab leh barnaamijka ayaad kaga bogan doontaan waxaa kaloo dhegaystayaal aan idii hayaa oo caawan aynu ku wada caweyn doonaa nin hablaa dhammaantood sooda hilaajo haasawe kay tahay gureen xaggoodo
xubintii halabuurka iyo heesaaga ayaan sidoo kale barnaamijka ka madhnaan doonin iyadoo caawan aad maqli doontaan nacabku nacabku nacabku darbiyada ha jiro cadogu cadogu cadogu darajada hawaaye nacabku nacabku nacab quraba maaha cadowgu wuu ka dambeeyaa laakiin dadku nacabkii ayay la yaaceen nacabkaasi derbiyada jiidhaya sida uu ku imiye weliba suugaan kaleba waxaa inooga warrami doona oo barnaamijkainugula caweyn doona abwaan cabdiraxmaan xaaji barnaamijkuna waa caweyska washington aan ku bilowna dhegaystayaale dunida waxaa ka jira buug lagu diiwaangeliya dhacdooyinka la yaab kale ee dunida ka dhax amaba dadka la imaada hiba u gaar ah oo eebba ku galladay iyadoo ashkhaastaasina ay ka mid yihiin dadka dunida dharar ahaan ugu dhaadheer amaba kuwa ugu gaagaaban oo iyaga marka qiimayn amaba cabir lagu sameeyo kadib lagu diiwaangeliya buuggan waxaana ka mid a dadkaasi haweeneeda dunida dharar ahaan ugu dheer oo haatan uun la sheegay inay markii ugu horreysay nolosheeda diyaarad raacday arrintan oo sida ay ku suurto gashay iyo weliba farsamada la sameeyeyba ay noqdeen kuwa haweenaydaasi laf ahaanteeda iyo weliba bulshadaba lama filaan ku noqday haweenaydaasi oo sheekadeeda ay warbaahinta dunidu maalmahan wax ka qorayeen ayaa waxaa sheekadeeda inoo haya islamarkaana aan barnaamijka caweyska ku soo dhoweyn doonaa waryahayaga qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil
aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay cabdixakiim maxamuud shirwac wagaag cabdixaafid sheekadan aad baa loo hadalhayaa maalmahan dabcanna dee iyadoo marka hore gabadhan la yaab lahayd ba haddana sheekadeeda iyo safarkeeda aada loo hadalhayaa bal ugu horreyn haddaad anigii dhegeystayaasha faahfaahin naga siiso gabadhani waxay tahay iyo weliba magaceeda cabdixakiinow gabadhan magaceeda waxaa la yidhaahdaa rumaysa gelji asal ahaan waxay kasoo jeedaa dalka turkiga waxay degan tahay magaalo la yidhaahdo karabuk oo ilaa laba boqol oo kilomitir ama boqol iyo afar iyo labaatan mile dhinaca waqooyi ka kulaasha magaalada cankara waa gabadh shan iyo labaatan jir ah waxa aanay baratay culumta it-ga loo yaqaano waan gartay dabcan cabdixaafid waxaa la sheegay gabadhan inay tahay haweenayda adduunka dharar ahaan ugu dheer dabcan safarkana way gelaysaa intaa inaa bal u gelin intay safarka iyo see u gashay dherarkaygu intuu leegyahay gabadhan maadaama tahay gabadha ugu dheer
cabdixakiinow gabadhan dherarkeedu waxa weeyaan laba dhibic shan iyo toban mitir amaba toddoba feet marka waa naag aad u dheer waxa aanay ka diiwaan gashan tahay buugga lagu qoro dhacdooyinka cajaa'ibka ah ama arrimaha uu qof sameeyey ee aan qof hore u samaynin ama qof xirfad uu leeyahay oo aan qof kale lahayn waka hiba u gaara qof kale uu leeyahay waa hagaag
waaga cabdixaafid waynu garan karnaa qofka dhararkiisu intaaad soo tilmaantay uu leegyahay oo dharar ahaan intaa leeg iyo dee diyaaradaynu garanayna kursigeedu intuu leegyahay de waxaa laga yaabaa markaad fadhiisatay xilliyada qaar inuu jilbaha kaa qabtaba kursigu siday ku suurto gashay gabadhan inay safarto ay diyaarad raacdo
horta cabdixakiinow waxaa jira inaynu marar badan maqli jirnay dad maasha allah cayirsan oo marka ay basaska raacayaan la yidhaahdo laba kursi haddii ilaahay idmayo crista oo laba kursi loo qabto sidoo kale xataa diyaaradaha laftooda qaar ayaa la yidhahda cabdixakiir oo laba kursi qabsada maadaama de ay cayilan yihiin maasha allah amaba qaybta hore ee diyaaradda ee loo yaqaano first classka ee fuula laakiin gabadhan dherarkeeda awgeed cabdixakiir oo markii ugu horeysay ay duulaysay waxaa loo sameeyey in oo ay u samaysay diyaaradda turkish airline la yidhaahdo in kuraasi qayb ka mid ah inta iyada loo qabtay kadibna sariirahan cabdixakiir oo dadku marka ay dhaawacmaan ama qof cusbitaal magaalo ku yaala magaalo kale loo duulinayo la saaro in loogu dul sameeyo oo halkaa siid beelkii ama xiisaankii dee qofkuna xitaa xidhanayay iyo qalabkii wax dee u dhan sidii qofku diyaaradda uu raacayo oo kale sariirta loogu sameeyo sidaasaana loo dhoofiyey saasay ku suurta gashay waa hagaag arrinka haddaba isweydiinta le waxa weeyaan waxay sheegtay inay markii ugu horreysay safarta ay tahay halkay u safartay u baxday cabdixakiinow gabadhan rumaysa waxa ay ka safartay magaalada cankara ee caasimadda dalka turkiyay waxa aanay u safartay san francisco oo ku taala maraykanka diyaaradduna waxa ay qaadanaysay duulimaadkeedu saddex iyo toban saacadood wagaag markaa saddex iyo tobankaa saacadood qiyaas ahaan da fadhi ma jiro way jiifaysaa iyadoo jiiftuma diyaaradda ka degaysa
de de waxaaba horta nasiib bale cabdixakiinow in dee gabadha seven feedka ah de waxaan maqli jirnay ninkaasi waa seven feedo markii militarigiii la qori jiray nin seven feed ahoo dheer laakiin de gabadhan seven feedka ahe haddii ay maanta baasida ciyaarayso tiigsan balahay dalka baasika lagu riday uma baahateenba cabdixakiino inay boodo baalkaa loo sameeyey ee kuraasada loogu dul xiray ayay saddex iyo tobankaa saacadood dabcan ay sii fadhiday waxaa loo sameeyey dabcan wixii kale ay u baahneed hadday de mashquul u baahato oo kale iyadoo halkeedaa joogta ayaa lagu habaynayaa cabitaankeeda cuntadeeda laakiin muhiimaddu wuxun bay ahayd in gabadhan ay dhoofto dee farxadna cabdixakiino way u ahayd markii ugu horeysa ee ay dhoofto aada iyo aad waa hagaag cabdixaafid saad xagga horeba kusoo xustay waxay ka mid tahay dadka lagu diiwaan geliya buugga dhacdooyinka la yaab kale adduunka lagu diiwaan geliyo waana haweeneyda ugu dheer dumarka adduunka da-deedu intee la egtay gabadha cabdixakiinow ma weyna gabadhan toddobada fiid ah da-deedu waxa weeyaan shan iyo labaatan jir waa inan dhalinyaro ah oo shabad ah way kortuuntahay markaa si kale kuma garatide xagga rabbunbaa ilaahay dhararkii u bixiyey waa hagaag soo baxday markii ugu horreysay taariikhda waa u suurta gashay inay safarto diyaaraddaa saddex iyo tobanka saacadood soconaysay soo raacday ma hadashay oo ma ka hadashay safarkaas ay gashay iyo weliba socdaalkeedaasi hahey cabdixakiin way ka hadashay iyada oo weliba si aad ka dareemayso maxaa la yidhaahdaa wejigeeda soo jiidasho leh oo qiira ku jirto farxadina ay ka muuqato waxaanay sheegtay in ay dee dherarkan ay leedahan iyo magacan ay leedahay ay ugu shaqayn doonto oo ay ugu hadli doonto dadka dhibaatooyinka iyada oo kale iminka haysta qaba waxay sheegtay inay ku faraxsan tahay dee markii ugu horreysay inay duushay gabadhan korriinka dherarka ayaa dee wax ka sii yihiin sidoo kalena dadku markay dheeraadaan waad garanaysaa oo dee qaabkii dee loogu talagalay qofku markuu dhaafo kolley dhinaca dhabarkana lafdhabartana waxbay ka qabtaa marka waxay sheegtay inay dadka sidiidaas oo kale dhibaatooyinkaasi haystaan cabdixakiinow ay wax la qaban karto ta kale ee cabdixakiinow xasuusta mudan ee iyaduna u baahan inaynu carabka ku dhufanaa waxa weeyaan ninka adduunka ugu dheer isaga laftiisuna waxa uu ku nool yahay dalka turkiye magaciisana waxaa la yidhaahdaa suldaan kosen waxaana isaga dherarkiisu yahay laba dhibic shan hal mitir ama sideed feet iyo weliba laba dhibic sideed inch weye marka hahay ayuu waxoogaa ka dheeryahay inantan iminka aynu sheekadeena sheekadeena hayna ee rumaysa gelji
wagaag de markaa dalka turkiga laga warhayo weyaan markaa mar haddii ninkii ugu dheeraa iyo gabadhii ugu dheereedba adduunka ay halkaa ku sugan yihiin cabdixakiinow dalka turkiya ha laga warhayo soomaalida waxay odhan jirtay magaalada ceerigaaba ha laga warhayo oo dadku ma garanaysa waxoogaa maasha allah cimriga ilaah u barakeeyaa halkana dee dherarkii ayaa dee turkiga dabcan waa in laga fikera ubahata cabdixakiin mara waaxid cabdixaafid aad iyo aad baanu kugu mahad celinayna waxaan ku leenahay mar kale caweysin wanaagsan adaa mudan cabdixakiin soo dhawow markana aynu wada dhegaysano heestan ay sida wada jirka u qaadayaan maxamed nuur griig iyo weliba faaduma axmed
habla dhammaantood sooda hilaajo haasawe kay tahay gureen xaggoodo adna ku hanweyno waxaanahay ku haybshe may hagar baxda adna ku hanweyno waxaanahay ku haybshe may hagar baxda kalgacal may hidin kartaa taakulo hiddo may huri kartaa hahey kalgacal may hidin kartaa
aad baan uga xumahay dhegaystayaal inaan idiin dhammaystiri waayo heestaasi ee codkooda sida wada jirka ay noogu soo gaadhsiinayeen maxamed nuur griig iyo weliba faaduma axmed dhimbiil haatanna aynu hore ugu sii soconno qaybaha kale ee barnaamijkeenna caweyska washington haatanna waa xubintii halabuurka iyo heesaaga waxaanaada ku soo dhowaataan qaybtii saddexaad ee waraysi ay wariyahayaga sagaal mustafa xasan nuur magaalada hargeysa kula yeelatay abwaan cabdiraxmaan xaaji kaasoo uu kaga warramayey waayihii safanka waxaana uu qaybtani nagula wadaagi doonaa qaar ka mid a heesaha uu curiyey gaar ahaan qaar haatana bulshadu ay ay aada u adeegsato waxaanan idiin kala bixi doonaa sagaal mustafa iyo weliba abwaan xaaji waxaa jira hees muddooyinkii ugu dambeeyey qabsatay dunida gaar ahaana soomaalidu ay aad maxaan idhahdaa u isticmaalaan oo ay u jecel yihiin oo cid waliba ay isticmaasho waxaa la idhahdaa nacabku derbiyada ha jiidho heestaasi maxaad ka samaysa
sida xaqiiqda ah heesaha qaarna iyagoo erayaabay curtaan oo dhashaa qaarna iyagoo laxana waxaa laga yaabaa milxamiin inay sameeyaan dhawaaqa uuno oo erayo caadiya soomaaliya intay ku guraan ay ma dhow yidhahdaan heesta laygu guro oo heestu ay laxan ka bilaabanto qaarna inay iyagoo wada socda ay ay heesaha unkamaan baa laga yaabaa waxaan joogay guriga ustaadka weyn musishanka maftuux maxamuud ducaale cadceed waxaa la wadayay heese kale oo la laxamaynaya had iyo jeerna dadka sugaanta sameeya iyo dadka laxanka sameeyaaba way scotland oo iminka haddii abwaan uu hees samaynayo oo uu kula wadwadaago waxa laga yaaba adna inaad guuxdo oo garanaysa aad godlato sidii laxankaay u wadwadeen ba ana waxay noqotay inaan horta laxan isku dayo heestii laxan bay ku timi saasaan ku bilaabay damba maanigaa ka yeesha maanaa dumar kale u heesa docdaada macaa ka baada markay kooraska marayso koorasku waa inta heesta lagu soo celceliyo ayaa waxaa istusaaleeyey in bal eray magaranaysaa muhiima ama wax dadku qaban karaan inaan ka dhigo markaasaan ku daray nacabku derbiyada ha jiiro cadowgu darajada ha waayo marka nacab quraba maha cadowbu ka dambeeyaa laakiin dadku nacabkii ayay la yaaceen waxaad moodaa boob dadka xanuunaysa inay u xoqday inaad taabato ha haye si kale haddaan u dhigno waxaa shayga marka la wadwado ee dad xiiseynaya jiraan waxaa laga yaabaa dad kale oo yani kasii jeeday inay usoo jeedsadaan heestu fursadaha ay heesaha kale aanay helin iyadu ay heshay waxa weeyaan waxay noqotay hees loo adeegsado siyaasadda haye haddana waxay noqotay hees loo adeegsado sportiska haye mar kale waxay noqotay hees loo adeegsado iska caabinta haye
ya n waana sababta aad qoraalada ugu arkayso dadkoo isticmaalaya aada ugu arkayso nacabka derbiyada ha jiro markaa sidaasay ku timi maadaama bahdii sportiska iyo bahdii siyaasaduba ay isticmaal iyo bahdii fankuba n meelaha n n eh, social mediahana waxaad moodaa in dadku ay hal mar ay qaateen oo isla wadaageen Eh, saasay heestaasi markaa ku noqotay n hees aada loo xiiseeyey waxaana moodaaba inay heesihii ka dambeeyey oo dhan xagga nacabkeeni ku jihaysay aad baryahan dambe heesuhuba dhinaca nacabka u bateen dhegaystayaal heestaasi nacabka derbiyada ha jiro iyo xariir axmed iyo sidoo kale najmo nashaad ayaan idiin soo gudbinaa dhegaysa haboon
dhamba maniga ka yeesha waana dumar kale u heesa ducdaada macaanka baada
dadalmaniga dadalka dadalmaniga yaadayda maanan duni kalaba tehda oo dadaba maana kulama seeya
dhamba maniga ka yeesha maana dumar kale u heesa ducdaada macaanka baada
dadalmaniga dadalka dadalmaniga yaadayda maanan duni kalaba tehda oo dadaba maana kulama seeya
markaan ku dayen ku dayen dayaan dayoogo dawoy farxad ban dareeme dawoy farxad ban dareeme
ishqigan eegadaa tawaafay aadaa nuurkiisa daaray aadaa nuurkiisa daaray
markaan ku dayen dayen dayaan dayoogo dawoy farxad ban dareeme dawoy farxad ban dare dareeme ishqigan eegadaa tawaafay aadaa nuurkiisa daaray aadaa nuurkiisa daaray daaray daaray
nacabku nacabku nacabku derbiyada ha jiro haa jiro cadow cadow cadow darajada ha waaye haa waaye nacabku nacabku nacabku derbiyada ha jiro haa jiro cadow cadow cadow darajada ha waaye haa waaye cashaqa dambarkiisa ilamaal cashaqa dambarkiisa ilamaal عشق دمبركيسة إلى ما عشق دمبركيسة إلى ما نعكو نعكو نعكو دربي يدا هاتيرو ha jiro عدو عدو عدو درجة دا هوايه hawaaye waa hagaag heestaasi nacabku derbiyada ha jiidho haddii aynu intaasi kaga nimaadno weli bartanka waxaynu kaga jirnaa dhegeystayaal barnaamijka kala caweyska washington ee v o a Een, abwaan cabdiraxmaan xaaji ayaana marti ku ah Een, abwaan inta badan een, abwaaniintu een, waxaa jira qof ay een, dhanka fanka ay kaga daydaan ama ay jecel yihiin een, ma jiraan abwaaniintii hore abwaan aada jeclayd fankiisa een, ama aad taageeri jirtay
ha boqolkiiba boqol waxaanan cidnaba la masayn karin oo sugaantiisa falsafadiisa fikirkiisa aragtidiisa intaba aan aan aada u jeclahay maxamed ibraahim warse maxad raawi maasha allah waa hagaag heestaasi damiirkaana iskale een, see ku timi
heestan damiirkaana iskale waxay ku timi eh, niman saaxiib nahay oo xaaladiisa ila wadaagay ee waqtigaa wadanka turkiga joogay ayaa anagoo wada hadlayna isna safar buu ku jiray tareenbuu saarnaaba xilli aan waqti wanaagsan hayay baanu ishelnay isagoo tabasho jacayl iga warramaya misna is adkayntu aanay ka maqnayn ayaa ay heestani ka dhalatay korka dhamac laga dadiyo dhaaxaan dabin soo galo anigu doog horaan qabaa waxaan dulucsii ridnayn iyo beerla xawsi ima dagoo dabuub kuma saaqmi karee jacayl dumar baan aqaan dulqaada waan karaa dambaysana waan xishaa waxayse aniga ii daran dantayda ma dhaafsadee dadaalka waxaan gabaa markaa daacaday lunto damiirkaana iska leh
cid kale lama laha sidaan doonaan yeelaya weyaan Ah, intaynaan ka gudbin weliba nin caliraab la yidhaahdo oo saaxiib nahay ayaa wuxuu yihi heesti jawaabteedii baan hayaa haye Eh, wuxuu yihi eh, ogow hadal dalabla iyo dhaaxaan dood jaban maqlo ilantii baa tiri buu leeyay marka Haye.
ogow hadal dalabla iyo dhaaxaan dood jaban maqlo anigu uma dudo si fudud haye waxaa daaha saartiyo beerinugeelku ima duro dareenkaagaan ogaye jacayb dumar yaa ku baray
horeba maad arag way kala duwan yihiin jacaylada dumarku iyo dulqaadku waa sadka dalaalnima waa caqliga wixiise adiga kuu dana dareed kama soo heshide jacaylku wuxuu dagaakashi kula duubantee dookaaga anaa iskale
waa qasabku islaam Ah, is- eh, markaa heesta cabditaax markaas soo saaray waxaa tumay eh, ayuub haaruun Eh, wa- laxanku waa isla cabdifataax waa idinkaa waa hagaag heestaasi damiirkaana iskale iyo fanaan cabdifataax mukhtaar aynu ku nasanno
waxaan duluctiridnayniyo berlaxawsima tago dabuub kuma saaqmi kari jacayl dumar baanaba jacayl dumar baanaba oo jacayl dumar baanaba jacayl dumar baanaba dulqaado waan karaa dambaysana waan xeshaa alla dulqaado waan karaa dambaysana waan xeshaa wixiise aniga ii daran dhantayda ma dhaafsado dadaalka waxaan gabaa markaad daacaday lunto damiirkaan iska lii damirkan iskali oo damirkan iskali
guud ahaana barnaamijkeennii caweyska washington ee toddobaadkan intaas ayaan kusoo gebagabayn doonaa tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay dhammaantiinba sidaa iyo nabadgelyo
buuraan caws cawsta booliyo marbaan dallunku sigto anigu did ma horan qaba anigu did ma horan qaba anigu did ma horan qaba anigu did ma horan qaba darjir darjir lagu hongoobiyo dabaylaha macuudiyo danqaabar ruux isbadiyo dolaal ma noqon kare dolaal ma noqon kare ah dolaal ma noqon kare dolaal ma noqon kare